إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن كسوجنا كتابك روضة الأنوار في سيرة النبي المختار وعن كدحجرنا قار أهان غزوة الأحزاب وعن سوقرنا عوانك ويرشيق تخاذل الأطراف والنهاية الغزو تخاذل الأطراف لنعيالك يسهوتيي ونهاية الغزو يدلانك لما شديسا عن سوقنا axzaab inay ahaayeen kooxo badan oo issoo bahaystay oo dhinac waxa weeyaan quraysh iyo axaabiishtoodii ay ka socdaan oo dhinac ay ka socdaan waxa weeyaan khadafaan iyo bani asad iyo ay ka socdaan oo haddana intaas iyadoo lagu sii jeeday oo toban kun ah ayaa waxaa ballankii iyo heshiiskii ka baxay nimankii banu qurayda oo yahuudda ah oo koonfur madiine ka deganaa markaas iyaguna waxa weeyaan muslimiintii ballankii inta uga baxeen ay dagaalkii dhinac ka galeen arrintaas marka gaaladaas tirada badan oo isbahaysatay ayagiioo iskaga baxaya isbahaysigii iyo ballankay isla galeen ayaan halkan ka gelaynaa markaasu cuwaanka wuxuu idhi takhaadulu latraaf dhinacyaalkiioo ishoojiyey wa nihaayatu lqaswi iyo dullaankii dhammaashadiisa walilaahi allah waxaa u sugnaaday fii khalqi makhluuqiisa shu'uunun arrimo ilaahay weynaa makhluuqiisa arrimo unbuu ka leeyahay xikam iyo waxyaalo la yaab leh ayaa ugu dhex sugan walilaahi alla waxaa u sugnaaday fii khalqi makhluuqiisa dhexdiisa shu'uunun arrima ugu sugnaaday faqad jaa'a waxaa yimid ahnaa'a haadihi duruufi xaaladahan dhexdooda xaaladda alqaasiyati adag waxaa yimid nucaym ibnu mascuud alashjaciyu ninkaas la dhihi jiray nucaym ibnu mascuud alashjaciyu oo kadafaan ka mid ah ninkaas ayaa yimid xaalad adag iyadoo lagu jiray oo aan soo marnay xataa markii ugu dambeyday markii nabiga loo sheegay sala allahu calayh wasalam inay waxweyn banu qurayda ballankii ka baxeen aad inuu nabigu u murgay ilaa uu tamaro isku duuduubay uu seexday kadibna waa kii u bishaareeyey muslimiinta waa kii u bishaareeyey marka xaaladaas adag dhexdeeda waxaa yimid nucaym ibnu mascuud alashjaciyu wa huwa nucaym min kadafana reer kadafaan ayuu ka mid yahay wa kaana wuxuuna ahaa sadiiqan saaxiib liqurayshin saaxiibkaasoo liqurayshin quraysh u sugnaaday iyo walyahuud yahuud nin weynoo magac luhu ahaa oo qabaa'ilka lale heshiis iyo suxbo marka ninkaas nin caanuu ahaa quraysh waxaa kala dhexaydhay saaxiibtinimo kadalika sidaasoo kaleetana yahuuddana saaxiibtinima kala dhexayday nin weyn oo macruuf oo nin weyn oo macruuf uu ahaa fa qaala wuxuu idhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow innii aniga aslamtu waan islaamay wa ina qowmi tolkayna lam yaclamu ma oga biislaami islaamnimadeeda habeenkii isagoo un difaaca iskaga jira ayuu iska un fakeray bal ilaahay awooddiisa habeenkii isla hadlay xidigaha fiiriyey cirka fiiriyey waa fakeray markaasaa un ilaahay qalbiisa wuxuu ku riday war maxaad ku dagaalamayn maxaadse ninkaan aad ka soo horjeeda kula dagaalamayn oo kule alla kaliya caabi dalab islaamnima ilahay qalbiga uga riday markaasuu inta tegu nabiga u tegey sala allahu calayh wasalam uu ku yidhaha rasuulka allah anigu waa islaamay tolkayna ima oga inaan islaamay tolka ima oga macnaha fursadaas ma ka faa'iiday karaa wey ilaa haddaan la ogeyn wax badanoo cadowgii ka halaagi karaa fa murnii i amar uu yidhi bimaa shiita waxaad rabto faqaala nabigu wuxuu yidhi anta adiga rajulun ninaad tahay ninkoo waaxidun keligiisa wamaadaa maxeedaa casaa mudan an tafcala inaad samayto maxaad samayn kartaa hadda nin keligaa aata haddaad hadda annaga safka yagaan soo gasho nin keligiisaa tahay marka wax weyn ma qaban kartid maxaad qaban kartaa macnaha waxaad qaban kartaa ma weyno weyn wuxuu yidhi anta adiga rajulun nin baa tahay ninkoo waaxidun keligiisa wamaadaa casaa wamaadaa maxeedaa casaa mudan an tafcala inaad samaydo walaakin khadil hooji hooji cannaa xaggeenna ma stadacta intaad awooddo naga hooji ayaga waa inaad waxa weeyaan khudlaan khudlaanka waxaa la ihahdaa qofkao hiilo kaaga baahan inaad garabkiisa ka baxdo marka hoojiyo ayaga inaad kala furfurto ka shaqee walaakiin khadil cana naga hooji ma sadacta intaad awoodo fa ina alxarba dagaalku khadcatun waa dhagar dagaalku waa dhagare hooji intaad awoodo sanad ahaan uma sugna waxa weeyaan sanadkeeda fa ina alxarba khadcatun waa daciif lafdigaas waxa weyan waa daciif dabaraani ayaa tadhiib aaaarka waxaan rabaa dabari ibnu jariir dabari ayaa fii tahdiibi اlaaaarka ku wariyey marka musnadka cali ayuu ku wariyey abu nucaymna macrifatu صaxaaba ayuu ku wariyey marka waana daciif sanadkiisu fadahaba waa tegay nucaym ilaa qurayda reer bani quraydu u tegey falamaa ra'awhu markay akre markay arkeen akramuuhu waa karaameeyeen si nin weyn loo soo dhaweeyo wafdiyaho yimiday u soo dhaweeyeen fadahaba nucaymun waa tegay ilaa qurayda reer bani qurayda oo yahuuduhu u tegey falamaa ra'awhu markay arkeen nucaym akramuuhu waa karameeyeen fa qaala wuxuu idhi tacrifuuna waad garanaydaan wuddii kalgacaladayda lakum idinka yahuud aanani jecelahay wa khaasatan gar ahaan waxaad garanaydaan maa baynii aniga iyo wa baynakum idinka waxa naga dhexeeya wuxuu yidhi waad ogtihiin aniga sidaan idin jecelahay waad taqaana sooma waa kun dhaqan adiga markaasuu yidhi hadda waxa gaar ahaan naga dhexeeya idinka yahuud iyo anigana si gooniyeed u ogtihiin oo saaxiibtinimaa markaasaa la yidhi taas waan ogna markaasuu waa inii aniga muxadiukum waxaan idiin sheegayaa xadiian war fogtumuuhu cani ii qari waraan idiin sheega warkaas u idin dhaafi nin naasixu iskaga dhiga qaal waxay dhahdaa nacam waa yeelaynaa warkaasunan dhaafi ma qaala wuxuu yidhi qad ra'aytum waad aragteen maa waqaca wixii ku dhacay libani qaynuqaac yahuuddii reer bani qaynuqaac iyo wanadiir yahuuddii banu nadiir wixii ku dhacay waad ogti ilaa saddex waa kuwii yahuuddu ahaa oo madiine la deganaa carabta yahuuddii reer bani qaynuqaac waa soo ogaanay wixii ku dhacay markay ballankii ka bixeen bacda bader yahuuddii ku xigtana banu nadiiray ahaayeen waa soo ogaanay iyagana ballankii markay ka baxeen wixii ku dhacay halka yahuudoo marka hartay qabiilka haray waa banu qurayda wuxuu yidhi waad ogtihiin labadaas qabiil oo yahuud ah muxamed markay ballanka uga baxeen dhibaatadii ku dhacday waa tii la qaxiyey oo midba meel waxa weyn u cararay laga raray dhulkii waad ogtihiin wuxuu yidhi waqad daahartum idina waxaad ugu kaal waxaad ugu kaalmaydeen moxamed qurayshan quraysh iyo waqadafaana reer qadafaan labadaasaad gacan siideen oo moxamed ballankii waa uga baxdeen waa is ogtihiin idinkaba macnaha dariiqii labadii qabiil oo idinka horreynay ku halaagsantaad ku socotaan wey markaasuu yidhi waqad daahartum waad u kaalmaydeen qurayshan quraysh iyo waqadafaana reer qadafaan wahum labadaas qabiilna oo quraysh iyo kadafaan ah laysuu milakum idinkoo kale maahan wuxuu yidhi nimankaan ha ku barbeeganina idinkoo kale maahan idinku horkeena degantiin carruurtiinniyaa taalla maalkiinniyaa yaalla ayaguna meel fogay ka yimaadeen maanta haddii waxa weyn dagaalka lagu guulaysan waayo waxaa la yskaga kiintega idinkii maxamed wuxuu ni marsiina wadaduu marsiiyey banu nadiir iyo banu qaynuqaac ayaga marka meel fogay ka yimaadeen hadday fursad helaan waa ka faa'iidaysanayaan oo magaaladay bilqaysanayaan waana laynayaan cadowgooda hadday fursad waayaanna way iska tegayaan carruur iyo guryo meesha ugama yaayeen marka ha ku bardeeganina waxna ha ku goosanina miisaanka quraysh iyo qadafaan dhibaato idiin gooniyaha meeshaan ka imaan karta arrintaas waa inaad wax u dhigtaan ood wax ugu talagashaan waxaad moodaa inuu daacad u yahay kawa naqriga u sameeyey wuxuu yidhi wahum ayagu laysuu ma ahan milakum idinkoo kalaa fal beledu magaalada lagu dagaalamaa beledukum waa magaaladiini ila madiina lagu dagaalamaa la hareereeyey madiinay ayagu degan yihiin fiihi beledka waxaa ku sugan amwaalukum maalyaalkiinnii wa abnaa'ukum carruurtiinnii wa nisaa'ukum dumarkiinnii intaasoo dhamaa ku sugan idinku kama tegi kartaan laa taqdiruuna ma awoodaan an tataxawaluu inaad ka wareegtaan minhu beledkan ilaa hayrihi magaalo kale aad u wareegtaan ma awoodaan inaad magaaladan ka wareegsataan haddii la guuldaraysto ma awoodaan wa amaa beleduhum quraysh iyo kadafaan magaaladoodii wa amwaaluhum maalyaalkoodii wa nisaa'uhum dumarkoodii fa baciidatun waa fogta meel fogay u jirtaa ayaga fahum quraysh iyo kadafaan in asaabuu hadday helaan fursatan fursad intahazuhaa waa ka faa'iidaysanayaan hadday fursad helaan way ka faa'iidaysanayaan wailaa ay in lam yusiibuu fursa haddaysan fursad helin laxiquu waxay haleelayaanoo aadayaan bibilaadi magaalooyinkoodii wa tarakuukum idinka iyo waxay iskaga kiintegayaan wa maxamadan hadday fursad waayaanoo guulayso waayaanna adigiiyo maxamed iskaga kiintegaya waana idinka adegi saasuu ku yidhi وتركوكم ومحمدا ادينك يا محمد اسكين تغيا ينتقم منكم وان كعسنا محمد كيف يشاء سي الله سيدو ربو وان كغا ارسنا سي الله سيدو ربو ان كغا ارسنا قالوا حيرن فمال عمل محان سمينا مركا ورنتا محان سمينا ارنت واسات شيكتي قال وحير لا تقاتلوا هذا مننا معهم مع القريش والقدفان قريش يا قدفان هكا قرب تقال حتى يعضوكم إلى إنسيان رهائن الرهيال قالوا وحيدا لقد أشرت الله إله واحد إشارت برأي ثلاثة وصف ويقول واحد سميدان ماشي سئن لوغتي دغال كان هدو فشلمو idinka dhibaato inay maroon idinka ku cirib go'a laakiin hadii uu fashilmo ayada ku dhibaato maayo way iska tagayaan dad unta soo duulay guureysa way bis weyn laakiin haduu fashilmo idinka wala in cirib go'ina wala in cirib go'ina idan marka waxa weyn dagaalka iska gelinina quraysh waxaad ku tiraahdaa iyo qadafaan noo dhiiba toddobaatan nin oo raga noo dhiiba oo garabka yaga ka dagaalanto annagu gacanta ku haynoon rahaan ahaan u haysano oo waxa weyn waxaan raggaas u haysayna inaadna naga tegin ila nin toddobaatan ragga laga haya ma tegi karee waa ku kalsoonaynayna dagaalku inuu daacad inu ka yahan ku kalsoonaanayna toddobaatankaas annaga rahaan u haynayna marka haddaad toddobaatan idinka hayno kama tegi kartaan meesha waa inaad dhammaataan ama aad dhammaydaan cadow laakiin haddii aan waxba idinka hayn sidaad rabtaan dad u guulaysa weydaan waa iska tegayda meeshaad nagu banaynaysaa idan idinla geli mayna dagaalka ilaa toddobaatan inoo reehana noo dhiibtaan saas idhaah markaas idhahda allah ilaa talaad ishaar taladii saxda ahayd haddaad keento uma tawajaha wuxuu u jihaystay nucaym ibnu mascuud ilaa qurayshin quraysh xaggeedu u jihaystay fajtamaca wuxuu la kulmay biru'asaa'ihim odayaashoodii madaxdoodiiu la kulmay wajtamaca wuxuu la kulmay biru'asaa'ihim madaxdoodii waqaaluu wa qaala wuxuuna yidhi wa qaala nucaym wuxuu yidhi taclamuuna waad ogtihiin wuddii jacaylkayga lakum idinkaan inin jecelahay wa nusxii daacadnimadayda lakum idinka aan daacadda inin ahay waad ogtihiin soo maaha qaala waxay dhahdaa nacam haa waa ogna saad annaga noogu naseexayne sidaad daacad noogu tahay waa ogna qaala wuxuu yidhi fa innii aniga nuxadithukum waxaan idiin sheegayaa xadiian war faktumuuhu cani ii qariya waraan idiin sheegaa sir ah ee warkaas ii qariya ii qariya qaala waxay dhahdaa nafcalu waa yeelaynaa warkaasuna dhaafi maa waa ku idiin qarinayna waa kuu qarinaynaa qaala wuxuu uhi fa inna yahuudda nimankii yahuud ahaa ee reer bani banu qurayda nimankii banuu qurayda qad nadimuu waa ka shallaayeen calaa naqdihim burintooda cahda muxamadin cahda muxamadin muxamed ballankiisa ay buriyeen ballan burintii ay muxamed ballanka uga baxeen oo ay dagaalka idinla galeen waa ka shallaayeen wakhaafuu waxayna ka cabsadeen an tarjicuu inaad laabta inaad laabataan oo wa tatrukuuhum aad ka tagtaan ayaga macahu maca muxamedin maxamed la jirkiisa inaad idinku iska laabataan magaalooyinkiinni u laabataan oo aad muxamed iyo ayaga iskaga tagtaan arrintaasay ka baqeen fa raasaluuhu waxay muxamed kula xidhiireen annahum ayagu ya'khuduuna kuwa u soo qaada inay yihiin minkum idinka idinka soo qaada rahaa'ina rahanyaal oo wayadfacuunaha rahanyaalkaas u dhiibaa ilayhi muxamed uma intaas ka gadaal yuwaaluunahu ayaga asaga inay u gargaarayaan calaykum idinka idinkaga gargaaraya wuxuu yidhi nimankii arrintii waa la xumaatay ballankii ay idinla galeen oo ay maxamed ballanka uga baxeen waa la foolxumaatay maxamed ay la xidhiireen waxay kula xidhiireen waxay idhahdaan laba arrimoodaan kuu samaynaynaa iskakaa nacafi tan koowaad nimankii ragaan ka keenaynaa odayaal gacantaan kuu soo gelaynaynaa iska gowgowraco koo tan labaad markaas aan ragga ka keenno oo gacanta kusoo dhigno adaan garabkaaga ka dagaalamayna oo ayagaan la dagaalamayna asna waa ka aqbalay oo wuxuu yidhi intaasaad yeeshaan waa laydin cafiyey ballankaad ka baxday marka taas aynan ku soo wajahan wax u dhigta saasuu ku yidhi wuxuu yidhi faraasaluuhu muxameday waxay kula xidhiireen ay kula kula hadleen annahum yahuuddu ya'khuduuna kuwi u soo qaadaa inay yihiin minkum idinkana idinka qaadaa rahaa'ina rahanyaal oo wayadfacuuna rahanyaalkaas u dhiibaa ilayhi muxamed uma intaas ka gadaal yuwaaluunahu inay u gargaarayaan calaykum dushiina uga gargaarayaan oy ka garab dagaalamayaan faradiya raadiyu muxamed ku noqday bidaalika warkaas faxdaruuhum ka digtoonaada wain saaluukum haddaynu weydiistaan rahaa-inan rag rahanyaal ah falaa tucduum ha siinina saasuu ku yidhi ayagiina uma dahaba wuxuu aaday ilaa katafaan faqaala lahum wuxuu ku yidhi mila daalika intaasoo kaleu ku yidhi intii oo kale hadala ayuu ku yidhi inta u tegay reer katafaan wa bihaada tadbiiri maamulkaas maamulkaas alxakiimi xikmada badan tashakakat nufuusu nafafyaalkiiya ku kala shakiyeen arrintaas de xikmada badan oo la maleegay waxa weeyaan ciidamadii iyo isbahaysiyaalkii waa kala shakiyeen shaki weyn a soo kala dhex galay markii dambe abu sufyaan wuxuu go-aansaday horta yahuudu dagaalka inay kula jirto in kale inuu xaqiijiyo inuu xaqiijiyo wa arsala waa diray abuu sufyaan waa u cidiray wafdan wafdi u diray dheh wa arsala abuu sufyaan wuxuu diray wafdan wafdi ilaa qurayda reer bani quraydu u diray yadcuuhum xaalu ugu yeerayo ilaalqitaali dagaal qadan berri la dagaalamo maalin jumcahayuu diray waxa weye wafdi wuxuu ihi u taga yahuud dagaalku dhab hadduu yahay berri oo sabdiya aan ku kala baxna meesha maxamed meesha laiskama soo horjeedi karo waa la dhibtooday markaas yidhahdeen horta berri waa sabdi hadda ka horna sabdi inta dhaliraa ugaarsanina aan ku xadgudubnay dhibaatadii nagu dhacday carada alla nagu dhacday waa la ogaa horta sabdi dhaqdhaqaaq samayn mayno taas waa iskaba daa laakiin sideedaba dagaalka dhanba in la iska warsado u baahan nagaa waxa weeyaan dagaalkan cabsi waxaan qabnaa ah inaad nooga tegaydaan marka rag waa in naloo keenaa aan haysanno oon ku kalsoonaano in dagaalku dhab idinka yihi markaasuu nacradin ku dhacday abnaau lqiradati waalkhanaasiir nimankii ilaahay doofaarada iyo daanyarada ka dhiga walba waa ogeyn walaana rag idin keenin dagaalku daanudun yahay dhinac ka gala khalaas saasay ku fashilan wa arsala waa u diray abuu sufyaan wafdan wafdiu u diray ilaa qurayda yadcuuhum xaalu ugu yeerayo ila alqitaali dagaal gadan berri la dagaalamo faqaaluu waxay yidhaahdeen ina alyawma maalin ka beriya yowmu sabti waa maalin sabtiya walam yusibnaa nama asiibin ma asaabana wixii na asiibo lacnada ah ilaa min atacadii xadgudub maana fii sabti aan ku xadgudubnay wixii ilaahay doofaara iyo daanyaro nooga dhigay waxay ahayd inaan ku xadgudubnay sabti uma inaa anaga sideedaba innaa annaga laa nuqaatilu ma dagaalamayno macakum la jirkiinna xataa tucduuna ilaa aad na siidaan rahaa-ina rahanyaal rahanyaalkaasoo minkum idinka idin ka mid a likay laa tatrukuuna si aadnaan nooga tegin oo watadhabu aadnaan u aadin ilaa bilaadikum magaalooyinkiina fa qaalat qurayshun qurayshu waxay tidhi iyo waqadafaan sadaqakum rumuu inuu sheegay wallaahi allaan ku dhaaranaye nucaym arya nucaym run badnaaye run noo sheegay wallahi ninkaasu daacad unoo ahaa daacad unoo ahaa daacad unoo ahaa wa arsalad qurayshun qurayshu waxay u dirtay ilalyahuudi yahuud ayay u cidirtay mar kaleeto haddana taquulu lahum xaalay ku leedahay laa narhanukum rahan idinkugu dhiibi mayno axaddan hal qof iska daa wax ka badana waqrujuu u soo baxa lilqitaali dagaalka fa qaaluu yahuudi waxay idhahdeen sadaqakum rumu idiin sheegay wallahi allaan ku dhalanay nucaym alla nucaym run badnaayo dagaalku daacad kama ahay quraysh ka waran dagaalku daacadka ma ahan day daacad ka yahay rahantay ogolaalahaayeen fakhaarat waxaa daciiftay cazaa'imulfariiqayni labadii kooxood go-aamadoodii wa takhaadaluu ana ishoojiyeen waxa weeyaan go-aamadii iyo casiimadii ay ku socdeen yaan lasoo laaban ilaa madiina lasoo ciribgooyo oo lasoo afjaro go-aanadii ay ku socdeen waa daciifay niyadiiyo balal noqotay waa niyad jabeen fakhaarat waxaa daciiftay cazaa'imulfariiqayni labadii kooxood go-aamadoodii wa takhaadaluu way ishoojiyeen waxa weye midba midka kaleu garabkiisa ka baxay ama almuslimuuna muslimiinta fa kaanuu waxay ahaayeen muslimiintu yadcuuna kuwa ilaahay tuuga waxay dhahayeen allaahuma astur cawraatina ilaahow ceebaheenna astur wa aamin rawcaatina argagaxyaalkayagana allow aamin ka dhig ilaahow cabsidayada aamni noogu bedel ilaahow ceebaheenna astur axmed ibnu xambala musnadkiisa ku wariyey wabtahala waa u qayla dhaansaday rasuululahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam ilaa rabbi rabbigiisa u qayshado u tadarucay ibtahala ay tadaraca wey wabtahala waa u qayla dhaansada ama waa u tadaruca waa isku dulleeyey rasuululahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam ilaa rabbi rabbigiisa u tadarucay caza alla qaalib ah wajalla alla weyn oo wuxuu nabigu dhahayey allaahumma alla munzil alkitaab yaa munzil alkitaab kitaabkan qur-aanka allihii soo dejiyeyo kitaabkaa nala ku haysto ee gaaladu nagula dagaalame ee nala kula culloobay allihii soo dejiyeoo nagu addoonsadayo sariica alxisaab yaa sariica alxisaab allaha xisaabkiisu degdegkan badan yahayo ee waxa weeyaan maalin garankeed addoommada dhan qiyaamaha ku xisaabina ihzim jabi alaxzaaba isbahaysatada ihzim allow jabi alaxzaaba isbahaysatada allaahumma allow ihzimhum jabi wazalzilhum allow gilgil oo ciidda la gilgil bukhaari iyo muslim isku waafaqeen xadiiskaas faarsala allaahu allah ku diray calayhim korkooda riixan dabayl ilaahay dabaylu ku diray iyo wa junuudan ciidamo ciidamadaasoo minalmalaaikati malaaigta ka mida ciidamadaasoo minalmalaaikati malaaigta ka mida fazalzaluu waa gilgileen malaa'igtu hum gaaladiiyay gilgileen waqadafuu waa tuureen fii quluubihim qalbiyaalkooda arruxba argagaxay ku tuureen wa kafa'at waa gadiday ama waa gembiday alriixu dabayshii quduurahum dheriyaalkoodii dabayl xoog badanaa timid digsigay dab saaraanba dabaylaa gambine markaasuu daadana see u noolaana marka ciidanka digsigii dab la saaro dabaylaa gambine teendhadii la dhisoo laydhaha hala harsadana dabaylaa siibay xidada u siibay kala tuuri khalaas waa noolaa waayen marka wa kafa'ad way gadiday ama waa gembido waa daadiday alriixu dabayshii quduurahum dheriyaalkoodii wa qalacad way siibtay khiyaamahum teendhooyinkoodiina way siibtay dabayshu wa darabahum waxaa garaacay albardu qabow qabowgaasu alqaarisu aad u daran qabow daranna waa ku dhuftay qabow aad u daranna waa uu ku dhuftay wa darabahum waxaa garaacay albardu qabow qabowgaasu alqaarisu adag xataa lam yaqara lahum ilaa uusan u sugnaanin qaraaru sugnaasho wax sugnaana male waxa weeyaan teendha ma xidhi kartid digsi dab kuma karsa kartid wax sugnaana iyo wax meel aad dhigi karta midna lama arko lama arko wabadaw waxay bilaabeen yatahaya-uuna inay diyaargaroobaan carabtii oo qoraysh iyo reer adafaan liraxiili saf geedi inay u diyaargaroobaan wabada-uu waxay bilaabeen quraysh iyo kadafaan yatahaya-uuna inay diyaargaroobaan liraxiili guurid ay guuraan inay u diyaargaroobaan wa arsala rasuululahi rasuulka allah diray sala allahu calayh wasalama xudayfata bna yamaan xudayfe ayuu rasuulku diray ilayhim ciidankii u diray liya'tiya si ula yimaado bikhabarihim warkooda habeenkaas habeen cajaa'ib badan ahaa qabowga dhacaya iyo dhibaatadu meeshay gaartay nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi yaa baxaya markaasaa nin soo istaaga la waayey saxaabada saddex gora nabigu ku celshay marka dambe uu yidhi haye xudayfa aduu istaag hadduu i magacaabay khiyaar lama arku yidhi horan ka dhaqaaq horaan ka dhaqaaq wuxuu yidhi tag ciidanka gaalada ciidankooda dhex tag dhex tag war iga keen wax aad samayn kartana lama arko oon intaas ahayn war unbaa lagaa raba khalaas waan dhaqaajiyeyu dhexdaan ka tegey dhexdaadaan tegay waa dhex fadhiis ciidanka dhex fadhiis saan usii socday waa marka ay rabaan inay cararaan abu sufyaana marka khudbeeyeyu wuxuu yidhi yidhi war muhiimaan rabaa inaan sheego ee qof walba qofka u dhow ha naga fiiriyo cadowgii inuu nagu dhex jiraa dhici kartee si aan war nooga gudbin qof walba qofka u dhow ha fiiriyo waana aan dhex fadhiya yidhi haddii ninka igu dhegan fiiriyo waa khalaas khalaas isla markiiaan go-aan qaatay yidhi markaasaan kii ugu dhowaa ku dhegay war kumaad aheed adugu markaasu hebel baan ahay khalaas aduguna kumaadta khalaas hebel haddii nin asaga iyo dadkii baaraya idna baari ma isaga baa shaqadii wada khalaas saasaa laiga jeestay yidhi waxaan arkay yidhi gaalkii waxa weeyaan ciidanka dhan hogaaminaya waa abu sufyaan intuusan markaas soo islaaminaya a meeshaan jooga markaasaan isli wariya fallaarta haddaad sarta waa usita hubkiisa fallaarta iyo waa sita iyo iyo ilirka ta saaran isli beerka haddaad ku kala goyno khalaas markaasaa ballankii nabiga ugu soo dhacayu nabigu yidhi waxba ma samay karti khalaas waa kan joojiyey wuxuu yidhi waa tegey intaas aan shaqadaas wado wuxuu yidhi markaan difaaca ku jirnoon ciidanka dhex joogay qabowga dhacayay khatarana wax yar oo qabowga dareemi maayo caadi waxaad moodaa uu yidhi meel oo dab inaan qaaqamayo ama kulaalayo khalaas markaa nabigii u tegay oon shaqadii soo dhamaystay oon shaqadii nabigu ii diray aanba qabow dareemayo markaasuu nabigu maradiisa dhinaceed igu weyey marka xudayfu nabigu diray sala allahu calayhi wasalam ilayhim wuxuu u diray waxa weeyaan gaaladii liya'tiya si uu xudayfa ula yimaado bikhabarihim warkooda fadahaba waa tegey wa dakhala baynahum waa dhex galay uma rajaca waa soo laabtay aad u soo gaagaabiyey kitaabka walam yajid ma uusan helin intaas uu shaqaynayey masalbardi qabowga taabashadiisa wax qabowba ma taaban bal iska badaaye kaannahu waxaad moodaa kaana inuu ahaaday fii xamaamin makaanu biyo kululaysiga meeloo biyaha ay carabtu ku kululaysan jireen asal weeye laakiin hadda xamaam marka dambe suuliyaalka la iskaga isticmaala laakiin asalku maaha meel biyaha lagu kululeeyo biyahaas kulul lagula qubaysto weeye marka meel biyaha lagu kululayo dab inaan qaaqamayaadba moodaaba falamaa rajaca markuu soo laabtay xudayfa akhbara wuxuu u sheegay nabiga biraxiili اlqowmi raggii inay raranayaan oo safrayaan biraxiili اlqowmi raggii inay guurayaan ayuu u sheegay wa naama waana seexday falamaa asbaxa almuslimuuna muslimiintii markay waabaristeen ra'ow waxay arkeen saaxata alqitaali goobtii dagaalka min jihati lkufaari dhankii gaalada laysa fiiha dhexdeeda xaalusan ku sugnayn daacin mid yeera walaa mujiibun mid u jawaaba macnaha qofna ma joogo carabtu saas u adeegsa hal qof ma joogo marka laleeyahay alalaalo laysa fiiha daacin walaa mujiib qof dhawaaqa iyo mid u jawaaba midna ma joogo macnaheeda hal qof ma jooga loola jeeda hal qof ma joogo faqad qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi markuu ka warramayey faqad qaala allaahu alla wuxuu yidhi waradda allaahu alla celiyey aladiina kuwii kafaruu gaaloobay bikaydihim caradoodii xaal ay ku sugan yihiin ciilkii ay la yimaadeen iyagoo qaba oo aan ciil beelinay laabteen iyagoo caradii qaba bikaydihim caradoodii xaal ay ku sugan yihiin lam yanaaluu xaalaysan gaarin ayay laabteen khayran wax wanaaga dhantay u yimaadeen ma layn muslimiintii ma biliqaysan waxa weeye wax ay qabteen lama arko iyo wax u suurto galay lam yanaaluu xaalaysan gaarin ayay laabteen oo ilaahay u celiyey dhe lam yanaaluu xaalaysan gaarin ayaa ilaahay celiyey khayran wax wanaag ah wa kafa allaahu alla ka kaafiyey almu'miniina muminiinta alqitaala dagaal muminiinta dagaal ba mageli saas in tarajaygaas la waardiyeynaayey maahan iyo waxyara isturtuurehe dagaal ma gelin weyn oo ciidanka lagu jabsho o lagu celshay ilaahay baaba ka kaafiyey wakafa allaahu alla ka kaafiyey almuminiina muminiinta alqitaala dagaal wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday qawiyan mid taag leh casiizan oo haaliboo tiis uun meel marto tiisa unbaa soconaysa kaanad waxay ahayd bidaayatu haadihi اlghaswa duulaankan bilowgiisa fii shawaal sanata khamis alhijriya sanadii shanaad ee hijriyada bisha shawaal bilowgeeda ayuu ahaa wa nihaayatuhaa dhammaadkeedana dagaalkaas wuxuu ahaa bacda naxwi shahrin bil ka gadaal oo kale fii dilqacda bisha dilqacda marka hal bil ah aa muslimiintu hareeraysnaayeen hal bil ah ii oo meel kale ay ciidan ka sugayaan ma jiro allah maahane magaalo kalo xataa ciidan muslimu jiroo laga sugayaa ma jiro muslimiintu waa inta magaaladan ku jira intiina gaala ku hareeraysa haddana sidaasayta intaasay ku sabrayan ayadoon ciidan u moqan oo meel kale ay ka sugayaan aysan jirin allah mahan subxaana wa tacaala marka bisha dilqacda ayay dhammaatay wa kaanat waxay ahayd duulaankaasu akbara muxaawalatin iskudaygii ugu weynaa oo qaama ay u istaageen bihaa muxaawalada acdaa lislaam cadowyaalka islaamkaa lidarbi lmadiinati madiine in la garaaco iyo walilqadaa'i in laga taqalluso calayhaa madiina iyo wa cala lislaami diinka iyo walmuslimiina dadka muslimiinta waxay ahayd waxa weeyaan duulaankii ugu weynaa iskudaygii ugu weynaa ee gaala isku daydo inay ka taqallusaanoo soo afjaraan magaalada madiina muslimiinta degan iyo diin lislaam saddexdaba inay soo afjaraan madiinana aan cadow dambeoo gaalo ka soo horjeedaa deganaan diin islaama dambena uusan baaqi noqon muslim diin haystaana uusan baaqi noqon iskudaygii ugu weynaa ayuu ahaa waana fashilay idan markaa ma ahan hadday gaala tashato amay abaabul sameeyaan ama ay yidhaahdaan arrintaas aan soo afjarno macnaheedu maahan arrintu waa socayda arrinta midda allah soconay khalaas midda allah soconay haddii ilaahay doono inuu kugu imtixaano way ku baabi'inayaan waana markaas wax kale maahana waa qalad adiga xaggaaga oo aad ku mudatay in lagu jebiyo haddii ilaahay uu doonana waa uu fashilinaa bifadlihi wa ixsaanihi ayuu ku fashilinaa marka gaalaa tashatay ama ciidanaa la diyaariyey ama se arrintaas waa la soo afjaraa macnaheedu maahan arrintaasaa socayda waa inuu qofku ku qanacsan yahay inaysan arrintaasu ahayn waa soconay ee tan alla unbaa soconay bes tii alle ayaa soconay dad adigu markaas qaldantaa waa dhici karta ila inu kugu imtixaano oo lagu burbursho haddaad laakiin toosan tahay nusrada allah diyaara ciidanka allena lama jebiyo walaakina allaaha alle iskudaygii ugu waanaa ay ay aheed walaakina allaaha alle khayabahum isagaa hoojiyo garabkooda ka baxay cid ilaahay garabkeeda ka baxayna ma guulaysato walaakina allaaha alle khayabahum isagaa hoojiyey warradda allaa celiyey kaydahum dhagartoodii fii nuxuurihim dhuumahooduu ku celiyey wa kaana wuxuu noqday fashaluhum fashalkoodii bimajmuuci haadihi اlquwaat maca majmuuci haadihi اlquwaat ciidamadaas isku geyntoodu iyaday la jirto yacni mid u jeeda anna dawaa'ifa kooxaha dawaa'ifta asaqiirata yar walmutafariqata kuwa kala tagsan aa owlaa u xaqnimo badan allaa tajtari'a inaysan ku dhiiran cala tawajuhi inay u soo jihaystaan ila almadiinati magaalada madiina marka arrintaan macno weynay keeneen day caddaato oy dhag waadi ka baxdo macnaha meel kasta warkaas hadduu gaaro ciidamadii gaalada isbahaystay ee quraysh leh ee kadafaan leh ee bani asad leh ee axaabiishtii leh hadday caddaato inay fashilmeen ayagoo intaas la tiro eg waxaa meeshaas macnaheedu noqonaa kooxaha quraysh keligeed kadafaan keligood yahuud keligeeda reerbaadiye kaloo meel degan keligood gaalo keligeed oon isbahaysi haysan inaysan dib ugu soo dhiira karin saas macnuhu noqona marka dhammaan gaal kastoo maqlaa arrintu saasay ku dhammaatay waxa weeyaan keligii soo dhiirama hala iyadoo isbahaysi la yahaa la jabay macnahaas weyna marka ka dhashay meesha macnahaas weyn ayaa ka dhashay walidaas saa tale guusha macnaheeda ugu weyn waxay tahay qofku mar hadduu dariiqu inuu toosan yahay waa asal haddana macaanideeda macnawiyaadka ay dhista waxa ugu weyn waa goobta cidda usoo harta goobta cidda ku soo harta maahan dadka la laayo goobta cidda kusoo harta macno weynay ku fadhidaa oo dib dambe iyo taariikh nololeedka dambe ay waxweyn ka tartaa waxweyn ka tartaa markaasuu wuxuu yidhi wa kaana wuxuu ahaa fashalhum gaalada fashilmidooda bimajmuuci haadihi اlquwaad maca majmuuci haadihi اlquwaad ciidamadaas isku keenidooda iyadoo jirto yacni fashalkaas wuxuu u jeedaa ana dawaafi macnaha fashalka macnihiisu wuxuu noqonaa wey wuxuu u jeedaa macnihiisu noqonaa ana dawaa'ifa kooxaha kooxaha asakiira tayar wاlmutafariqata kuwa kala tagsan owla ayagaa u xaqnimo badan anlaa tajtari'a inaysan ku soo dhiiran cala tawajuhi inay ku soo jihaystaan ila almadiinati magaalada madiina waqad akhbara bidaalika arrintaasna waa u sheegay annabiyu waqad akhbara waa sheegay bidaalika inaysan ku soo dhiirayn madiine mar dambe annabiyu nabigaa sheegay sala allahu cala waslam daalika waxaa lagu ishaaraa cadamu tajaru cadamu tajaru cala almadiina mar dambe inaan madiine lagu soo dhiira karin cadamkana alla leeda nafyada cadamka laga keena halkaas laga soo dhalaalina waqad akhbara waa sheegay nabigu waqad akhbara nabigu nabigu waa sheegay bidaalika ay cadama tajaru ku dhiirasho la'aantaas waa sheegay nabiga sala allahu calayhi wasalam fa qaala wuxuu yidhi nabigu alaana hadda markay laabteen oo jabeen markay laabteen isbahaysigii uu wuxuu yidhi alaana hadda naqsuuhum annagaa ku duulayna walaa yaqsuunanaa ayagu nagu soo duuli mayaan naxnu annaga nasiiru xaggoodaan u soconaynaa naxnu annaga nasiiru waa soconaynaa ilayhim gaalada xaggoodaan u soconaynaa oo hadda kadib annagaa kusii faafaynaa ee ayaguna soo aadi mayaan bukhaari ayaa saxiixiisa ku wariy waa xadiis saxiixa bukhaari ayaa saxiixiisa ku wariyey aswatu bani qurayda duulaankii reer bani qurayda arrintii sidii ay noqotay waxa weeyaan quraysh iyo kadafaan ilaahay baa jebiyey waana carareen waxaa isku soo haray nebi moxamed sala allahu alay slam iyo bani qurayda labadaasa isku soo hareen labadaasaa isku soo hareen arrintan alla hagayo maamulaya wa rajaca waa laabtay rasuululahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam min alkhandaq tarajaygii amase dhufayskii weynaa ayuu ka laabtay markay gaaladii guureen wanazaca waa siibay nabigu wanazaca waa siibay asilaaxa hubkii wahiyaaba dharkii wa baynamaa waqti huwa nabigu yaqtasilu uu qubaysanaa fii beyti ummi salama ummu salama gurigeedan uu ku qubaysanaa jaa'ahu nabiga waxaa u yimid jibriilu malakuljibriila u yimid calayhi salaam wa amara malakuljibriil wuxuu amray hu nabiga binnuhuudi inuu kaco ilaa bani qurayda reer bani qurayda inuu u kaco hadda dhaqaajiyo hadda istaag ee ha dhigin hubka see hubka u dhigta annagiiba ma dhigin saasuu ku yidhi malkuljibriil annaga ma dhigin saacaddan aan kula hadla malkuljibriil wuxuu yidhi waxaan ka imid raacdayntii aan cadowgii raacdaynayo ma ahan markay markay carareen inaan ka haray waa dabagalayuu yidhi malkuljibriil raacdadoodiian saacaddan ka socdaa hubkiina ma annaan dhigin saad u dhigtay qaado hubka ee waxa weeye hadda ka gaarsiiyey bani qurayda iyo yahuuddii ballanka kaaga baxday markay arkeen gaalo soo duushay oo waxa weeyaan yahuudku inta uu cabsanayuu ballanka ilaaliyaa ee yahuud ballan kale male wa amara malakuljibriil wuxuu amray hum nabiga binnuhuudi inuu kaco ilaa bani qurayda reer bani qurayda xaggooda u kaco wa qaala malakuljibriil wuxuu yidhi innii aniga saa'irun waa sii soconaa innii aniga saa'irun midkii sii soconayaanahay amaamaka hortaadaan sii socona anaan kaasii hormaraa usalzilu bihim xaalaan gilgilayo xusuunahum dhulfaysyaalkooda cabsiyan wadnaha kaga tuuraa waaqdifu xaalan ku tuurayo fii quluubihim qalbiyaalkooda arrucba argagaxan kusii tuuraa uma saara kadib malku jibriil waa socday fii mawkibihi jamaciisii dhexdiisa xaalu ku sugan yahay min almalaa'ikati oo malaa'ig ah kadibna malaa'igtii la socotay yuu raacay malku jibriil waxay sii aadeen banu qurayda uma saara malku jibriil waa socday fii mawkibihi jamciisii xaalu ku dhex jiro oo min almalaa'ikati malaa'ig xaalay yihiin jamcaasuu dheh ama rasuululahi rasuulka ilaahi sal اlahu alayh wasalama faaclana waa muujiyo waa iclaanshay fi naasi dadka dhexdooda ama rasuululahi rasuulka ilaahi sal اlahu alayh wasalam faaclana waa iclaamiyey fi naasi dadka dhexdooda wuxuuna yidhi man kaana qofkii ahaaday saamican mid maqlaa man kaana qofkii ahaada saamican mid maqlaa warkayga mudiican oo yeelaa falaa yusalliyanna yuusan tukanin alcasra casirka ilaa bibani qurayda reer bani qurayda dhexdooda maahane meel kale yuu ku tukan meel kale yuu ku tukan xadiidka lafdiga nabiga sal اlahu alيه wasalam oo ah laa yusaliyana axadu alcasra ilaa fii bani qurayda saxiix buhaariga intaas ku taallaa ziyaadaduna waa munkar ziyaadadaas oo ah man kaana saamican mudiican intaas waa munkar laakiin inta sugan oo saxiix bukhaariga ku taalla waxay tahay laa yusaliyana axadu alcasra lafdigaasaa sugan laa yusaliyana yuusan tukanin axadun qof alcasra ilaa fii bani qurayda reer bani qurayda maahane saasuu nabigu iclaanshay sal اlahu alayh wasalam wastacmala wuxuu caamil uga dhigay oo waali uga dhigay macnaha kusii sima ah cala almadiinati magaalada madiina ibna ummi maktuum saxaabigii indhoolka ahaa kaasuu uga dhigay wa acda raaya calanka dagaalkan wuxuu u dhibay licali bna abi aalib cali bna abi aalib ayuu u dhibay calankii dagaalkana wa qadamahu nabigu waa sii hormariyey fii jamaacatin jamaaca xaalu ku dhex sugan yahay ilaa bani qurayda reer bani qurayda usii hormariyey cali waa sii diray wuxuu yidhi xoogaa jamac ciidanu ku daray raac uu yidhi ciidankaas calanka dagaalka qaad waxa weeyaan ciidankaasna wad aad sii aada waqadamahu nabigu cali waa sii hormariyey fii jamaacatin koox xaaluu ku dhex sugan yahay ilaa bani qurayda u hormariyey falamaa ra'ow markay arkeen reer bani qurayda hu cali markay arkeen falamaa ra'ow markay arkeen reer bani qurayda hu cali sabuu waxay caayeen alrasuula rasuulka sala allahu alay wasalam ilaa rasuulka inuu qaraabo la yahay waa ogyihi inuu rasuulka qaraabo la yahay cali oo ina adeerkiis yahay waa og yihiin calankii dagaalkana isagaa sida rasuulkii cay ku bilaabeenba wa qaaluu waxayna yidhahdeen qabiixan war xun ayay yidhaahdeen wabaadara way degdegeen almuslimuuna muslimiintii fi lkhuruuji bixitaan fiiri ciidankaas laleeyahay baxa oo soo diyaar garooba waa ciidan bil ka badan difaac ku jiray oo saaka soo rogmaday fiiri saakay difaacyadii ka soo laabteen bil ay ku jireen qabowga iyo dabaysha ay ku dul dhacayday markaasaa saas guryihii markay soo istaageen oo ay biyo isku roga maageen aa la yidhi bax markaasay hore ka dhaqaaji hore ka dhaqaaji marka waa mu'miniin dhab ah waa daacatullaahi wa daacatu rasuul dad ay ka go-an tahay waa dad naftooda ka adkaaday oo naftooda u rabeeyo o u diyaariyey alla inay addeecdo wabaadara way degdegeen almuslimuuna muslimiintii fi lkhuruuji bixitaanay u degdegeen wa adrakat waxaa haleeshay bacda muslimiinta gabal ka mida alcasru salaadii casir fi dariiqi waddaday ku qaban iyagoo weli gaarin oo waddada kusii socda ayaa salaadii casri ku gashay gabal ka mida muslimiinta markay ku gashay fa minhum muslimiintii ayuu ka mid ahaaday fa minhum bacdigaasuu ka mid ahaaday man gabal sallaa tukaday wa minhum bacdigaasuu ka mid ahaaday man gabal akhara dib u dhigay xataa wasala ilaa uu gaaray ilaa bani qurayda waa iskhilaafeen markay meel dhex maraayaan casirkiina galay waxay idhahdeen nabigu sala allahu alay wasalam sawnama dhihin laa yusalliyanna axadun alcasra ilaa fii bani qurayda qayb ka midu tukan mayna yihahdeen amarkaas nabigaan ku sugnaanayn waa iska socdeen haggay tageen gabalna waxay dhahdaan nabigu nagama doonin inaan salaad dib u dhigno amaan ka tagno ee macnaheedu waxa war degdega war degdega war degdega waa inta tukadeenay ordeen inta tukadeen casirkii dhex ku tukadeen ayay ka gaadhsiiyeen maxay waxay dhahdeen salaad ilaahay baa wakti u yeelay ina salaata kaanat cala almu'miniin kitaaban mawquuta nabigu marka ulama jeedo salaaddaa laga tago marka inta tukadeenay ordeen iyaguna labadii qolo midna nabigu wax weeye ma eeday sababtoo ah nina lafdigii ku dhegay nina macno qiyaas u adeegsaday oo adilada caamka ayuu qaatay nina daliilkan qaaska u qaatay nabigu midna ma eedayn fuqahada gabalkooda waa xadiidkay u daliishadaan kullu mujtahidin musiib inkastay khada tahay mujtahidka labadoodu la waa ijtihaadeen midna nabigu ma eedayn laakiin sida sawaabka waxay tahay kullu mujtahid musiib maahane bacdu mujtahida musiiba laakiin bacdiga kalena hal ajar wey sida nabiguba yidhi sala allahu calayh wasalam idaa xakama alxaakimu fاjtahada faasaaba falahu ajraani waidaa xakama alxaakimu faاjtahada faakdaa falahu ajru waaxid qofka xaakimka hadduu masalada ku ijtihaado oo asiibo laba ajar uu leeyahay dadaal ku dadaalay iyo asiibada uu asiibay haddii qofka xaakimkaa waxa weya uu mas'alada ku dadaalo oo u gafo hal ajaru leeyahy hal ajar ayuu leeyahy waa dadaalki gafka ajarkuma leh laakiin xaakima laga hadla qof mujtahida wey oo yaqaana aayaadka qur-aanka axkaamta ee yaqaana axaadiista axkaamta wax badan ka yaqaan ee yaqaana luqadii carabiga ahayd hadday tahay naxweedi hadday tahay sarfigeedii ee yaqaana usuulu fiqigii iyo adilada sida loo istinbaadsado ee yaqaana usuululxadiidkii ee daciif iyo saxiix ku kala saari kara oo haysta asbaabta ku ijtihaadi lahaa laakiin hadduu qofku jaahil yaho ijtihaado arday yaroo iska caami camala weeye markaasuu ijtihaaday waa gafay dembiyuu leey hadduu asiibana dembiyuu leey hadduu asiibo saasay u mastareen ahlcilmi iyagoo ka qaatay xadiidka nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam alqudaatu alaaa qaadiyaalku waa saddex inaani fi naar wa waaxidun fi ljanna qudaatu waa saddex laba naartay gelayaan midna jannadu gela midka jannada gelaa nabigu wuxuu ku sheegay mid xaqa yaqaan waxna ku xukuma xaquu yaqaan kamana leexdo laakiin fiiri labada naarta gelayda muxuu ku fasiray nabigu sala allahu alay wasalam mid xaqi waa yaqaan laakiin wax ku xukumi ma oo waxa weyan maruu qabiil u leexdo maruu saaxiibtinimo u leexdo maruu waxa weyan u leexdo maa laaluush waxaasuu ku socona naartu gela xaqa isagoo yaqaanoo ka leexdo kan kaleetana isagoon xaqi oqoonu yiri dadkan kale xukuma jahliyu dadka ku xukuma nabigu kaas ma kala qaadin inuu asiibo inuu gafo wuxuu hi naartuu leeyahy marba hadduu jahli ku socdo idan wuxuu sariix xadiiska isku yahay yihahdeen culummadu qofka jaahilka ee masaluusan qoon laha iska ijtihaada hadduu asiibana dembiyu leey hadduu gafana dembiyu leey marnaba asal khayr male maxaa yeelay asaga mar hadduusan masalada oqoon maxay waajibkiisu aheed fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun waajibkiisu maba ahayn asaga inu masalada ka hadlo fasaluu ahla dikri saasuu iska laha in kuntum laa taclamuun marka aayaddaas qur-aanka ahu khilaafay ijmaaca muslimiintuu khilaafay meelaan loo dirsanuu wadaahu dul sheexay marka dembiyu leey ama ha asiiba ama ha gafe marka laakiin raggana waa saxaabadii wa ahlulijtihaad kii gafayna ajaru leeya kii asiibana labuuba leeya midna nabigu ma eedayn sala allahu alayh wasalam wa kharaja waa soo baxay rasuululahi rasuulka alle sala allahu calayh wasalama fii mawkibin jamac dhexdiisuu ku fii mawkibilmuhaajiriina dheh muhaajiriinta jamaacadoodii kusoo dhex baxay iyo walansaari ansaarta xataa nazala ilaa uu soo degay calaa bi'rin ceel ceelkaasoo min aabaarihim yahuudda reer bani qurayda ceelashooda ka mid ah ceelkaasoo ismuhu magaciisa la ihahdo anna ceel magaciisa la ihahdo anna ceelkaas ayuu yimid wa alqa allaahu allah ku turay fii quluubihim qalbiyaalkooda arrucba argagax hub aad u weynay haysteen ciidan xoog lena waa haysteen laakiin ilaaha quluubta argagax uga riday quluubta meesha laga dagaalamaana waa wadnaha wadnihii alla suuf ka dhigay wa alqa allaahu allah ku tuuray fii quluubihim qalbiyaalkooda arrucba argagax fataxasanuu waxay isku ilaaliyeen fii xusuulihim dhufaysyaalkoodii dhufaysyaalkoodiiy galeen dagaal uma soo bixine mid walba dhufayskiisiiu salka la gala walam yajtariuu kuma dhiiran cala alqitaali dagaal ciidanka hareereeyey inay iska dulqaadaan amay dagaal ugu soo baxaan kuma aysan dhiiran waxaasarahum waxaa hareereeyeen almuslimuuna muslimiintii waxaasarahum waxaa hareereeyeen almuslimuuna muslimiintii bishidatin si adag ayay u hareereeyeen falamaa daala markuu ku dheeraaday calayhim yahuuddii korkooda alxisaaru hareerayntii araaduu waxay dooneen an yastashiiruu inay la tashadaan bacda khulafaa'ihim isbahaysiyaalkoodii gobol ka mid ah oo min almuslimiina muslimiinta ah markii hore yahuuddan reer bani qurayda yahuuddan reer bani qurayda nimanka isbahaysiga lalahaa jiray qabla alislaam oo carabta ahaa nimankaas waxa weyn inay gobol ka mida la tashadaanay go-aasina oo waxa weeyaan yahuudda deganeed madiina qolo kastaaba carabta qolo ka mid ahay isbahaysi la lahaayeen nimanka reer bani qurayda awsay la lahaayeen isbahaysi sidii banu qaynuqacba ay ula lahaayeen khasraj marka waxay jeclaysteen bal raggaas isbahaysigu ka dhexay jiray inay xog ka helaan haddaan is dhiibno nabigu muxuu nagu samaynaa ma nalaynaa mase waa na daynaa haday xog helaan si ay haddaysan la dilayn ay isku dhiibaan xogtaasi ay ku helaan ayay jeclayseen marka waxay yidhaahdeen rasuulka noo soo dir raggaan bal isbahaysiga aan ahaa jirna aan la tashanay aan la tashanay saasay jecleen falamaa daala markuu ku dheeraaday calayhim yahuuddii alxisaaru hareerayntii araaduu waxay dooneen an yastashiiruu inay la tashadaan bacda khulafaa'ihim isbahaysyaalkoodii gobol ka mida oo min almuslimiina muslimiinta ah fa dalabuu waxay ka dalbadeen min rasuulilaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam an yursila ilayhim inuu u soo diro abaalubaabata ninka saxaabiga laha abaalubaaba noo soo diray yidhahdeen liyastashiiruuhu si ay ula tashadaan fa arsalahu ilayh nabigu u diray waa u diray nabigu sala allahu calayh wasalam falamaa ra'awhu markay arkeen qaama ilayhi waxaa u soo istaagay arrijaalu raggii wajahasha waxaa argagaxay annisaau dumarkii iyo wasibyaanu carruurtii yabkuuna xaalay ku booyayaan fii weji wejigiis mar alla markuu soo istaagay waa dad isyaqaana muddo dheer la wada noolaa waxa weeyaan dumarkii iyo carruurtii o dhan a soo yaaceen oo ilin hortooda iskaga baroortay odayaashii iyo raggiina waa soo istaageen markaas abalabaabu bal tala keen maxaan samaynaa muxuu nagu samaynaa nabigu ma isdhiibnaa se waa isdifaacnaa maxaan samaynaa waa dumarkii halkaana wada booyaya waa dad u wada yaqaan dumar u wada yaqaan wey markay arkeen qaama ilayhi waxaa u soo istaagay arrijaalu raggii wajahasha waa argagaxeen annisaau dumarkii iyo wasibyaanu carruurtii fazicuu macnaha waa argagaxeen yabkuuna xaalay ku booyayaan fii weji wejigiisa faraqa lahum waa u qalbi jilc banu aadamka mogta ilaa qalbi jilc waa wax dabeecad u ah mar alla markuu arkay dumarkii uu yiqiino wada barooranaya xoogaha qalbi jaleecaad galay xoogaa isagoo marka qalbi jilicsanoo aadba dulliga haysta ummaddan la yaaban wa qaaluu waxay idhahdaan ataraa ma kula tahay tarada waa ra'aadii oo ra'yiga ahayd wey ataraa ma kula tahay an nanzila inaad isdhiibno calaa xukmi muxamedin moxamed xukunkiisa ma isku dhiibnaa aduuna xukmi waa soo soo dhiibaynaa ma nidhaa qaala wuxu uhi nacam ha isdhiiba le waa nin muslima oo saxaabi ah isdhiiba si kastuu ugu qalbi jilcay haddana ha isdhiibinina dhihima taas munaafiqaa yidhahda ma dhahayo laakiin kelimad yaraa ka fakatay qalbi jaleeci daraadiis xoogaa u naxay wuxuu yidhi isdhiiba ha isdhiibu ha isdhiiba marka waa laydin qalaha isdhiiba wey gacantii saas dhunta ku yidhi gacantii unta saas dhunta ku yidhi yidhi isdhiiba isdhiiba marka marka waa macnaha waa laydin gawraca kolleyba isdhiiba waa markaa sheegin marka xoogaa yaraa ka fakaday wa ashaara wuxuu ku ishaaray abulubaaba biyadii gacantiisa ilaa xalqihi dhuuntiisuu ku ishaaro saas ku yidhi yuriidu xaalu ula jeedo doonayo annahu xukunku adabxu gawrac inuu yahy xukunka nabigu ku xukmi doonaa gawrac inay tahay uma tanabah kadib waa baraarugo mar alla markii ay gaant gacantii ka fakatay uu dareemay uu yidhi alla laqalaadaad samey alli rasuulaad khiyaamta xukunaa fakaday sidaa fakatay uma tanabaha waa baraarugay annahu asagu biishaaratihi bisababi ishaaratihi ishaaradiisa sababteed haadihi oo tan ah khaana allah alle inuu ku qiyaano iyo rasul rasuulkiisa taasuu dareem alle iyo rasul inuu ku qiyaano qofka gaalada sirta mu'miniinta gaarsiiya waa khaa'in ilahi iyo rasuul khilaaf ilahi iyo rasuul labada waa khiyaan waxa weeyaan gaalka mar kasta meel kastoo joogto ama adduunka meel kastuu ka joogo gaalku sirta mu'miniinta loogama gudbo sirta waa inaad dareen u leedo waxa weeyaan gaaladaas wadamadaas oo gaalada dadkaas muslimiinta oo jooga gaaladu war badaan ay ka aruuriyaan qabaa'ilka sirtooda bal qabaa'ilka gaalada u nugul kuwa xoogaa ku ad adag kuwa diinta xoogaa bal u jecel kuwa aan jeclayn siyaasiga xoogaa u janjeera diinta midka aan u janjeerin meesha laga soo geli karo waxa dhan oo muslimiinta lagula dagaalamayo kuwaas la jooga iyo kuwa siyaasiyiino meelahan xidhiir kala leh waxaasaa lagala xidhiira laga aruuriya waxaasaa laga aruuriya marka waxaa la rabaa waxaad ogaataa haddii gaal war kaa helo war hadduu kaa helo oo warkaas aad u gudbiday muslim wax lagu yeelo diinkiisa iyo adduunyadiisa khaa'in lilahi walirasuuli inaad tahay oo ilahay kugula xisaabtami doona waynaad ogaataa gaal maxaa kala dhexeeya waxa weeyaan loorka madalka iyo xamaala dugur alcaawankusiina xamaali waa idin ka dhexay kara shaqadan macnaa shaqa wayna dhex mari karta laakiin wadankii ka waran iyo qabaa'ilkaagii ka waran iyo gobolladii ka waran iyo diinka iyo siyaasadda iyo ka waran waa khiyaana ilahi iyo rasuulaad khiyaantay markaas waxaad tira baabkaas anu uma imaane ambuula doonanayo shaqa mayahayda haddaad kolleyba imtixaananta meesha dhex joogto beriiskaas kala raadsada laakiin waxaa tira anugu beriis nin soo raadiyo iska soo wareerayaan hayo war ma hayo waxaad weydiinaydaan warna kama hayo ha kala hadli dad ilahay rumaysanta ha kala hadli marka wuu dareemay alla iyo rasuul inuu khiyaanay waa uu dareemay waa uu dareemay famada waa tegey mar alla markuu arrintii dareemay go-aan u qaatay nabigiiba ma aadinba nabiga xaggiisa xataa ma aadin halkaas iyo madiinuu iska aadi waa dhaqaaji madiinuu tegey masaajidkii nabiga tiir geed timireed jiridiis tiir ah uu isku xihay nab halkaasaan ku xirnaanayo ilaa gacanta rasuulka uga furtona wallaan layga furayn gacanta rasuulka xataa qofaan hayn in anagu dembi weynaan gala halkaasuu isku xira famadaa waa uu tegey calaa wejhi tooskiisu uu tegey xataa ataa ilaa uu tegey almasjid annabawiya masaajidka nabiga ilaa uu tegey oo warabada uu xidhay nafsow nafsadiisi uu xidhay bisaariyatin tiir uu ku xidhay tiirkaasoo min sawaariihi masaajidka tiirarkiisa ka mid ah waxalafa wuxuuna ku dhaartay allaa yaxullahu inuusan furaynin ilaa rasuululahi rasuulka alle maahane sala allahu calayh wasalam biyadihi gacantiisa uu ku furo falamaa balaqa rasuul allah rasuulka alle markuu gaaray sala allahu calayh wasalam khabaru warkiisa loo sheegay ninkii saxaabiga ah abulubaaba ahaa arrintaasaa ka fakatay ninkiina sidaasuu yeelay meeshaasuu isku xihay warkaasaa rasuulkii la gaarsiiyey falamaa balaqa markuu gaaray rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam khabaru warkiisa qaala rasuulku wuxuu yidhi amaa inahu asaga low jaaanii hadduu ii imaa lahaa lastakfartu lahu ilaahayaan dembidhaaf u weydiina hadduu inta ii yimaada ilaa qaladkaasaan galay ilaahay dembidhaaf ii weydii waa u weydii lahaa walow annahum id dalamuu anfusahum jaa-uuka fastakfaru llaha wastakfara lahum rasuulu lawajadu lah tawaaba raxiim aayaddaas hadduu qaada lahaa waan u dembidhaaf dalbina ma uusan qaadanin go-aan kaluu qaatay go-aan kaluu qaatay amaa id wati faamaa id waqti qad facala uu sameeyey maa facala waxa uu sameeyey oo ah tiir inuu isku xidhay famaa ana anugu ma ihi biladii midka udliquhu ka furaya ma ihi min makaani meeshiisa ka furi maa xataa yatuuba allaahu inta ilaahay ka toobad aqbala caleyh korkiisa aayad qur-aan waa soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu laa takuunu llaha warasuul wa takuunuu amaanaatikum war alla iyo rasuul ha qiyaaninina oo ammaanooyinka ha qiyaaninina aayad quraan soo degtay aayad qur'aana ka soo degtay wa maca duulilxisaari hareerayntii la hareeraynaya gaalada dhiirkeedii la jirkeeda in heerad waxaa baaba'day macnawiyaatuhum muraaladoodii waa muraal jabe muraalka ila ciidanku muraalka ku dagaalamaa macnaha niyadda kalsoonida qalbigaah ciidan ku dagaalama yahuuddii markii sidii loogu hareeraysnaa muraalkiyaa burburay waa niyad jabeen niyaddiyaa jabtay inhaarad waxaa burburtay macnawiyaatu bani qurayda way isku idaafaysanta macnawiyaatu bani qurayda reer bani qurayda macnawiyaadkoodii iyo muraaladoodiiya burbureenoo waa niya jabeen xataa nazaluu ilaa aysi soo dhiibeen bacda hamsin wacishriin leyla han iyo labaatan habeen ka gadaal shan iyo labaatan habeen ka gadaal ayaysi soo dhiibeen calaa xukmi rasuulillaah rasuulka ilahay xukunkiisa isku soo dhiibeen sala allahu calah wasalam xadiis saxiixayna ku sugan tahay gaalada haddaad hareeraydo oo ay yidhahdaan waa isdhiibaynaa laakiin sharciga ilahay waa inaad kitaabka alle nagu xukuntaa ma banaana inaad tira kitabka idinku xukuma maxaad leedahay anaa inan xukumaad leedahay nabigu waa diiday arrintaas inaad tidhahdo kitaabkan ilahay inanku xukuma nabigaa diiday sala allahu alay wasalam sababtoa waxaad dhici karta inaad xukunkii kitaabka ku gefto hadhow waxay leedahay gaal isi soo dhiib anaa ku xukumaaye laakiin markaad isoo dhiibaan waajibay kugu taha kitaabka inaad ku xukunto waxaad ka fahmayd maaa laakiin maxaa la diidaa inaad ballankaas qaado ood hadhow ay dhici karto inaad ku gafto marka waxaad leedahay marka aad hareeraydo hadduu yidhaha waa isdhiibaa isi soo dhiib xukunka anaa ku xukminaaye anaa ku xukumaayo isi soo dhiib hayla barya isku dhiibi mayn awalba ee adugu qoortaa gashan waxaadan hadhow inaad ka bixi karta la ogey khalaas xukunka rasuulka isku soo dhiibeen sala allahu calayh wasalam waa kala soocay marka nabigu waa kanaa factaqala waa xabisay nabigu waa xabisay alrijaala raggii raggii xabsiyuu geliyey wa jacala nisaa'a dumarkiina wuxuu yeelay iyo wa daraariya carruurtii ila waa hanti intaasu dumarka iyo carruurti waa hanti waa la gadanaa waa la qaybsanaa wa jacala nabigu wuxuu yeelay annisaaa dumarkii wa daraariya carruurtii bimacsilin meel ka fog canum ragga meel ka fog ayuu u geeyey fii naaxiyatin dhinac ayuu yeelay wa dalaba wuxuu wa dalaba waxay dalbadeen xulafaa'ahum isbahaysiyaalkoodii alaws ah reer aws ah an yuxsina nabigu inuu u sabafalo ilayhim yahuuddaas qabiiladii reer aws oo saxaabadii ansaartii ka mid ah ah waxay dhahdeen rasuulka allow nimankan wanaag u samee fiiri marka qofka waxa weeyaan qof gaala qofkan wanaagka loo samey inuu yidhahda wax ceeba ma fiiri raggii ugu qaalisanaa ee saxaabada ka mid ahaa ee reer aws ah a waxay dhahdeen nimankan isbahaysi hore iyo calaqaadii waxbaa naga dhexeeyey rasuulka allo ixsaan u samayn oo ixsaanka maxaa ka mid ah maahan gaalnimadooda meesha la joogin taas laga hadli maa yaana layna ha la iska caybiyo ha la yidhahdo nooga guura magaalada sidii reer bani qura reer bani qaynuqac loo yiri banu qaynuqac sidii loo yiriyoo kale ha la yidhahdo war naga guura saasoo kale bal intaasa loo ixsaan sameey arrintaasay codsadeen nabigu wuxuu yidhi nin inin ka mid a hadduu xugmiyo ka warrama markaas yidhahdaan waa ku qarxi nabadoonkiina xugminayo nabadoonkiina wuxuu ku xugmiy ama yeela wabalada waxay dalbadeen xulafaauhum banu qurayda raggii isbahaysiga la lahaa al aws ee reer aws ah an yuxsina inuu nabigu u samafalo ileeyihim banu qurayda kamaa facala siduu nabigu ku sameeyey bani qaynuqac oo xulafaa alkhasraj khasraj isbahaysigoodii ah nimankii ilaa labadaas qabiila deganaa madiina oo ansaar ilaahay ka dhigay kadib waxa weeyaan banu qaynuqaacba ixsaanad u samay waa rabtay ma adan layn waxayna isbahaysi la lahaayeen khasraj annagana banu qurayda aan isbahaysi la leenna ixsaan u samee oo sidii oo kale yeer saasay dalbadeen saasay dalbadeen fa qaala nabigu wuxuu yidhi alaa taraw alaa tardawna miyaadnaan raalli ku ahayn alaa tardawna miyaadnaan raalli ku ahayn an yaxkuma inuu xukmiyo fiihim ayaga rajulu nin rajulkoo min minkum idinka idin ka mid a nin idinka idin ka mida inuu xukmiyo ka warrama qaaluu waxay dhahdeen bela haa raalligan kuna qaala wuxuu yidhi fadaaka midka fadaaka xukunka xukunka lagu ishaaraa fadaaka xukunku ilaa sacd ibni mucaadin ayuu u sugnaaday xukunka waxaa maanta nimankan iska lehoo la siinaa sacd ibni mucaadin waana nabadoonkoodii qaala waxay dhahdeen qad radinaa ralli aan ku noqonay xukunkiisa wa kaana sacdun sacd halkuu jira dagaalka kuma jira markaas dagaalkii axzaab waa soo ogaan inuu gacan ka dhaawacmay halkaasuu jira wa kaana sacdun sacd wuxuu ahaa fi lmadiinati magaalada madiina mid ku sugan liljurxi liajli اljurxi dhaawici dartiisu ugu sugnaa alladii dhaawicii asaabahu soo gaaray ahnaaءa aswati khandaq aswat اlkhandaq dhexdeeda intii lagu dhex jiray dhaawicii soo gaaray marka keena la yidhi oo loo cidiray fa jaa-uu bihi waa la yimaadeen raakiban xaaluu saaran yahay calaa ximaarin dameer isagoo dameer saaran oo dameer lagu sido ayay keeneen falamaa qaruba markuu u soo dhowaaday min rasuulilahi rasuulka alle sala allahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi quumuu istaaga ilaa sayidikum war nabadoonkiina u istaaga ood inta u tagtaan soo dejiya lama soo degi karo waa dhaawice soo dejiya quumuu istaaga culimmadu waxay idhahdeen laba masalo ay kala duwanta alqiyaamu ilayhi iyo walqiyaamu lahu way kala duwan yihin qofkiioo soo socda safaru ka yimid inta istaagto inaad ka hor tagtood marxabaydo waa sun sunnaday ku suganta laakiin qofkii qof safar ka yimid maaha markuu kuu yimaadna waa istaagay markaasaad ku weynayni macallinka iskoolka soo galaa waa istaagay taas lama ogolo macallinka jecelna naartuu boos ku leeyay oo xadiidka bukhaariga ku sugan waxa weeyaan adabulmufradka nabiga salى الlahu عalيه waslm waxaa ka sugan xadiid صaxiixa oo uu nabigu yidhi man axaba an yatamatala lahu rijaalu qiyaama falyatabawa maqcada min الnaar oo kama qaala salى الlahu عalيه waslm ninka jeclaada inay raggu u istaagaan naarta boosku ku leeyaha u diyaargaroob oo qalka isgelina haddaan loo istaagin waxa weeyaan macallinkii qur-aanka ku baray iyo shiika kitaabka kuu akriya iyo qof kastoo ku yimaad uma istaagay meeshaad odoo fadhiya salaam khalaas maxaa yeelay kulligood yaa ka fadli badan nebi maxamed soo maaha sala allahu alay wasalam saxaabadu nebi maxamed uma istaagi jiri waxayna ogaayeen oo ugu istaagi diideen waxay ogaayeen inuu necab yahay in loo istaago waa nebcaada idan midka qalka isgelinaya markaan loo istaagin nebi maxamed uu khilaafsan yahy adna ha baadiyeyna ha uga dari isagaa baadiyaysane ha u istaagi si kastood u jeceshahay waxa weeyaan ha u istaagin hadduu qofku safar ka yimid ha waa istaagi kartaa waa ka hortegi haddii hadda u baahan yahay in la soo dejiyo o la gacan siiyo sida saxaabkan dhaawaca waa u istaagi laakiin maxaa la diidaa qofkan waa iska istaag istaaggaanad ku weynayni taasaa la diida maya lama ogola taas laakiin alqiyaamu ilayhi qofka inaad ka hor tagto waa safaru ka yimid waa bannaanta ama meeshaada istaagi qofkan marka wax jira maahan taas marka ninkan wuxuu ka yimid waa nin dhaawac dhaawacaan waa la soo dejina marka quumuu ilaa sayidikum sayidkiina u istaaga faqaamuu ilayhi waa u istaageen waaxaaduu bihi waa isku hareereeyeen min jaanibayhi labada dhinac iskaga hareereeyeen yaquuluuna xaalo ay leeyihiin yaa sacdu sacadow axsin u samafal fii mawaaliika dadkan oo isbahaysiga kula lahaa jiray bal ixsaan u samee wa huwa isaguna saakintu waa iska aamusan waa ku celcelinaya u samafal nimanka waxa weya waa ogtahay nimanka isbahaysiga aan lahayn weeye wanaag u samee bal haddee waa kaasaa daxaadan falino waa ku celcelinayaan isagu shib uu iska yihi wahuwa isagu saakintun waa aamusan yahay laa yujiibu ma jawaabayo falamaa akaru markay ku badiyeen calayhi warkii falamaa akaru markay ku badiyeen warkii calayhi korkiisa qaala wuxuu yidhi laqad aana waxaa u dhowaaday oo waqtigeedii la gaaray lisacdin sacd waxaa u dhowaaday anlaa ta'khudahu inaysan qaban filaahi ilaahay dartiis camal uu u samaynaa lawmatu laa'imin mid wax eedeeyo eedayntiis ma ogtihin sacad inuu gaaray waqti uusan wax ilaah dartiis ugu qabana qofna eediisa uusan uga cabsanayn ma ogtiin arrintaas mar alla markuu saas yidhi waa ay ku qanceen inuusan ku xugmayn wax naxariis kaasay qaarkood iska ordeen magaaladii adan yidhahdeen waa laayin raggi ha ha ku qanceen inuu laynaayo maanta ha ku qanceen marka sidaasuu yidhi falamaa samicuu markay maqleen daalika hadalkaas rajaca waa laabtay bacdum gobol ka mid ah saxaabadii oo reer aws weliba ila madiinati madiinu u laabtay wanacaa warkii geeriduu gaadhsiiyey ilayhim reer madiina wanacaa wa u qabar geeriyaadiyey ilayhim reer madiina alqowma qowmkii oo yahuudda ahaa geeridoodiiu gaadhsiiya nacyiga waxa la hahdaa khabarulmowt aa la hahda warka geerida ku saabsan wanacaa ilayhim reer madiine ayuu gaadhsiiyey alqowma qoomka geeridoodii in la laayey nimankaasu taga iyaan lagu tashanayda walamaa nazla markuu soo degay sacdun sacad markuu soo degay sacad markii uu soo degey oo wa ukhbira loo sheegay binusuuli qurayda bani qurayda inay isu soo dhiibeen calaa xukmi sacad xukunkiisa oo wixii uu sacad ku xukmiyo ay ku maanta lagu fulinaa xakama fiihim wuxuu ku xukmiyey an yuqtala in la laayo alrijaalu inta ragga lahoo qaangaarkaa rijaal waa jamcu rajul rajulna waa la waxa la qaangaarka ninka ah la yidhahda kullu dakarin baaliq min bani aadam la oo wa tusbaa la qafaasho oo maxaabiis laga dhigto adduriyatu carruurta wa tuqsama lana qaybsado alamwaal maalyaalka markuu yimid ayaa rasuulku yidhi sala allahu alay slm xukunkaaga isku dhibeen markaasuu yidhi rasuulka allow xukunkaygu nimankaan ma ku fulaya halkaas wixii iga xiga dhankii yahuuddu xigtay markaasuu yidhi waa ku fulaya markaasuu yidhi dhankaan may ku fulaya waa nabiga iyo intii oo adugu ma fulinow ha dhankaan ma ku fulaya ma fiidhin xoogaa nabigu ka xeshooda markaasuu yidhi waa nagu fula xukunkaad maanta go-aamido markaas wey markaasuu yidhi waxaan ku xukmiyey nin kastoo qaangaar in qoorta loo dheereeyo dumarka iyo carruurta iyo hantidana naloo qaybiyo khalaas saasuu xukmiyey faqaala rasuululahi rasuulka alla yidhi sala allahu calayh wasalam laqad xakamta waxaad ku xukmiday fiihim dhexdooda bixukmi illaahi ilaahay xukunkiisa min fawqi sabci samaawaat toddobada sama ka kor uga xukmiyey xukunkii ilaah ee toddobada sama ka kor uu raalli uga noqdo in lagu xukmiyo xukunkaasaad ku xukmid ilahay xukunka uu waafajiyey fiili xadiiskana saxiixulbukhaari iyo muslim labadaba waa ku suganta qisada marka ilaahi weyna inuu toddobada sama ka koreeyo xadiiskuna sariix ku yahay oo uu ku cadi ilaahay toddobada sama waa ka koreeya waqad kaana wuxuu ahaa haada alxukmu xukunkan ayda noqoshee dibqan mutaabiqan mid waafaqsan lishariicati lyahuud sharcadii yahuudda nabi muuse lagu soo dejiyey saasa xukunta qofka nabi la dagaalama intooda qaangaarka in la laayo waa ku til sidaasaa waafaqsaneed bal iskaba daaye arfaqa xukunkaanaba dhimrin badan arfaqa xukunkaana dhimrin badan wa arxama naxariis badan min xukmi shariicatin shariicadooda haddii lagu xukmi lahaa وعalىa ri haada اqaضاi xukunkan gadaalkiisa marka وacalىa ri haada اlqaضاi xukunkan gadaalkiisa اladيi xukunka qaضىa uu ku xukmiyey bi xukunka sacd bnu muaad sacd bnu mucaad utiya waa lala yimid bani utiya waxaa lala yimid bibani qurayda nimankii reer bani qurayda ilى اmadiinati madiina la geeyey dhammaan waa la waday raggii madiina la geeyey faxubisuu waxaa lagu xabisay fii daari binti اlxaris gabadhii la dhihi jiray binti اlxaris imraatun waa imra'atun min bani najaar waa gabadh reer bani najaar ka mid ah gabadhaas gurigeedaa lagu shubay oo lagu xareeyey oo lagu xabisay wa xufirad waxaa loo qoday wa xufirad waxaa loo qoday lahum yahuuddaas khanaadiqu tarajayaal godad waaweyn oo baktigooda lagu guro ayaa loo qoday intaan la layn ilaa dhulka dhamaa hallaabaye lix boqoloo nin lagu dilo magaalada dhexdeeda ee waxa waxaa hallaabaya maydkan magaaladu hallayna marka godad waa weyn a loo qoday magaalada dhexdeeda oo baktiga yahuudda laga buuxiyey waxufirat lahum waxaa loo qoday khanaadiqu godad waaweyn fii suuqi lmadiina suuqi madiina dhex looga dhex qoday uma duhiba bihim waa lala aaday ilaa haadihi alkhanaadiqi godadkaas arsaalan arsaalan koox kooxaa la yihiin hebel hebel hebel hebel soo bax soo bax soo baxa laleeyahy markaasaa la wadaa ragaa waxay haystaan seefo jara cali bn abi aalib ka mid yahay miqdaad ibn aswad waxaa loo dhiibay seefo xaadda jara markaasa hebel hebel hebel hebel soo bax hebel hebel soo bax hebel hebel soo bax waa la wadaa kooxdaas kow kow kow markaasa godka lagu ridaa hebel hebel hebel hebel soo bax hebel hebel soo bax soo bax aa laleeyahy saasaa lagu wadaa markaasay intii raggii markii cabaar la waday kuwii godka ku jiray oo xabsiga ku jiray aad ninkii madaxda ahaa ay la hadleen yahuudda madaxda u ahaa kacb ibn asad ay la hadleen markaasay yidhahdeen maa taraahu yusnacu bina xaad u malayn ina laku samayna ay yidhahdeen miya xaad u malaynaya ina laku samayna xabsigii ku sheekaysaa intii kuwii lasoo leynayay markaasuu yidhi afii kulli mawdinin laa tacqiluun meel kasta yahuudi wax ma fahamto miya ya afii kulli mawdinin laa tacqiluuna meelna wax ku garan maydaan miya amaa tarawna daaciya laa yanzac ma waadnan arkay midka ragga u yeeray inuusan joojayn hebel hebel hebel hebel soo bax hebel hebel soo bax inaysan joogsayn ma waadnaan arag wadaahibu minkum laa yarjic kii idinka tagaan uusan soo laabay intaas ma garan weydeen wallaahi huwa alqatl wallahi se wax ka dhici kana waa dil bala idinku dhacda yahuud wax ma fahamto maadaa ujeedin wax la joojina ragga soo baxdaa uun socota wax soo laabaayana male khalaas sidii ay noqotay waduribat waa la garaacay acnaaqum qoorahooda fiiha godadkaasaa lagu garaacay wa kaanuu waxay ahaayeen arbaca mia afar boqol wa qiila waxaa la yidhi maa bayna siti mia lix boqol ilaa sabci mia toddoba boqol ay ahaayeen toddoba boqol oo yahuuda inta madaxa kowl laga siiya god lagu rido hal saqiirna lama dilin kii lagu shakiyo ma saqiira mise waa qaangaar waa lagu shakiyo maradaa laga furaa tinta hoose hadday soo baxday waa oday madaxa laga jaraa haddaysan tin hoose lahayn waa saqiir waa la sii dayna waa la sii dayna saasaa lagu kala saara khalaas ma garat markaasaad maanta aad leedahay qaramada midoobaa waxa weeyaan yahuuddaasa xoogaa noo naxariisayd oo amni noo sugayd taariikhday ugu qoran tahay sidaas aad u taqaano u yaqaana in nabi maxamed lix boqol inta qoorta ka jaray waxa weya inuu god ku riday yahuud saasay u ogyihin waxaad leedahay nin oo xuquuqul insaanka la ilaaliyo falastiin ha u naxariisteen dulli waxa weya wax daran oo calmaaniyo dil caqli xuma sawirsana ayaguna naxariisan maayaan qof diin lahuna u naxariisan maa ayaga saas weeye marka waa iska qarow wey wa qutila waa la dilay macom reer bani qurayda la jirkooda xuyay bnu akhdab xuyay bnu akhdab sayidu bani nadiir reer banu nadiir sayidkooda ninkii ahaa waxa weeyaan xuyay ibnu akhdab waa la dilay maankaasaa lala dilay isaga waa bani nadiir laakiin waanagii soo ogaanay reer bani nadiir markii la qaxiyey labay u kala jabeen qolo waxay aadeen shaam adricaaday degeen ay ku baabi'een qolana waxay degeen khaybar odagaan marka asaga wuxuu ka mid ahaa raggii degay khaybar markuu khaybar degayna wuxuu ka mid ahaa labaatankii oday ee yahuudda ahaa ee isbahaysiga dhanba soo abaabulay uu ka mid ahaa markuu khaybar degay uu inta sagaal iyo toban oday oo kala raadsaday uu quraysh u tagu soo kiciyey oo qadafaan u tagu soo kiciyey oo markuu intaas ku soo dubridu kadib inta soo dhaqaaqay oo banu qurayda u yimid uu yidhi intaasu ciidanan maanta idiin keena maantaan cize idiin wadaa cize maantaan idiin wadaa ka faa'idaysta ballan meela lama fadhiye uga baxa maxamed ballankae dhabarjabinta ku dhufta waa hareeraysan yahay marka waa ninkii isbahaysiga soo abaabulay waa ninkii banu qurayda ballanka inay ka baxaan u qurxiyey wy waa ninkii marka ballankiia wuxuu ahaa waa inaad dhufayskan ugula jirta waa idin kula jiraa wy arrinta waaba la afjarabe isagoo dhufayska kula jiraa la hareeriyey markaasaa raggii lasoo qabtuu ka mid noqdo ninkii waxaasoo dhan ka shaqeeyey halkaasaa abeesadii yahuudda la dhigay wa qutila waa la dilay macahum banu qurayda la jirkooda uyayb xuyaybnu dab xuyayibnu akhdab sayidu bani nadiir wa kaana wuxuu ka mid ahaa min zucamaa yahuud odayaasha yahuudda alcishriin ee labaatanka aladiina kuwaasoo xaraduu ku booriyey qurayshan quraysh iyo wa qadafaana reer qadafaan calaa qaswi laxsaab duulaankii isbahaysiga uma intaas ka gadaal kaana xuyay wuxuu ahaa qad jaaa mid u yimid ilaa qurayda reer bani qurayda wa agraahum ninkii ku booriyey ayuu ahaa calaa naqdi alcahdi ballanka inay buriyaan xataa qadaruu ilaa ay ballankii uga baxeen bilmuslimiina muslimiinta goormay uga baxeen fii axraji saacatin saacadday ugu dhib badnaayeen muslimiintu fii xayaatihim noloshooda muslimiintu intay noolaayeen maalinkay ugu dhib badnaayeen ay ballankii uga baxeen magaaladaha isla joogni yaana isku soo duulin magaalada haddii lagu soo duula nala difaaca ballankaasaa yiilay markay arkeen toban kunoo gaal inay ku hareeraysan tahay ballankii ka bixi markaasay iyaguna dagaalkii dhinac ka galeen marka maalinkay ugu dhib badnaayna uga bixeen wa kaanuu waxay ahaayeen marka reer banuu qurayda wa kaanuu banuu qurayda waxay ahaayeen qad ishtaratuu kuwa ku shardiyey calayhi xuyayn akhdab an yakuuna inuu ahaado macamla jirkooda yusiibhum xaalu asiibayo maa yusiibhum wax ayaga asiiba waxay markuu ballanka ka daxayeen heshiis kula galeen inuu difaaca la galo wixii dhibaatada soo gaara ay la soo gaaraan markaas asna yeeray fa kaana wuxuu ahaa xuyay macahum banuu qurayda la jirkooda fii xusuunihim dhufaysyaalkooduu kula jiray ahnaa'a alxisaari hareeraynta dhexdeedii iyo walistislaami isdhiibidiiba xataa qutila ilaa la dilay waqad aslama waxaa islaamay nafarun koox kooxdoo min bani qurayda ka mida qabla nusuuli intaysan isdhiibin intaysan isdhiibin kooxaa islaamtay kooxdaas khalaas lama dilin dee qof mar hadduu islaamay waa nabadgala qofkii muslima waa ka nabadgelaya qof islaam waqad aslama waa islaameen nafarun koox kooxdaasoo min bani qurayda ka mid ah qabla nusuuli isdhiibidda ka hor falam yutacarad lahum looma banbixin lama taaban naftiisa iyo maalkiisa waa inuu kaa nabadgala qof islaamay haddaad ilaah rumaysan tahay wastuuhiba hibayn ayaa laga dalbaday bacdun gabalkood fa turikuu waa laga tegay tan waxay tahay waxaa jiray maadaama la wada deganaa rag ka mida carabta oo muslimiin oo saxaabada ah oo rag yahuud ah ay abaal ku lahaayeen marka nin saxaabioo la dhihi jiray haabit ibnu qays ayaa waxay abaal ku lahaa nin oo yahuudi ah ayaa abaal ku lahaa nabigu ta u yimid oo rasuulka allow zubayr isi iyo caruurtiisa iyo maalkiisa iyo wixiisao dhan isi nabigu waa sii fiiri waxyaalaha cajaa'ibkay ka mid tahay horena waa nabi usoo sheegnay markaan beder maraynay toddobaatankii gaal nabigu markuu soo qabtay sal اlahu alay waslam oo muxaabiista ahaa low kaana mucim ibnu adiy xayan uma kallamanii can haaulaai natna hadduu noolaa lahaa mucim ibnu adiy oo uu igala hadli lahaa kuwan xumo qurunka ou sii da yidhaahdo wallahi waa sii da ilahay ir waa nin gaala ninka uu nabigu leeyay haduu sii da yidhah waa ka yeelin maxaa yeelay nabigu abaal u galay mar markuu daaif nabigu aaday oo uu nabigu sal اlahu alيه wasalam ku soo laaba rabay maka waa ku soo laaba waayo asagaa magan gelshay oo yidhi anigaad igu soo laabanay toban wiilu dhalinta hubka u dhiibay uu yidhi isku hareeraya kacbada markaasuu yihi quraysha ogaada maxamed anaa nabadgelshay yaa taaba kara khalaas saasaa nabigu kusoo galay sal اlahu alيه wasalam marka maalinkuu toddobaatan gaal soo qafaashay nabig wuxuu maanta hadduu yidhah toddobaatan gala sii daa waa sii dayla idan muslimiintu ma yaqaanin abaalka dhaca gaal hadduu abaal kuu galo oo inaad abaalkiisa guddaa ir tanna waa saxaabi karta waxa weeyaan ninka la dhihi jiray haabit ibnu qays ayaa waxa weeyaan abaal uu ku lahaa waxa abaal ku lahaa nin yahuuda oo la dhahday waxa weeya zubayr markaasuu yidhi rasuulka allow ninkaan iyo qoyskiisa o dhan isi nabigu waa siiyey markii la laayo yahuuddii a zubayr wuxuu yidhi waa yahuudkii uu yidhi haabit abaal ma kugu laha haawir waa igu leha abaalkii haddaad gudanaydo waxaan rabaa inaad qoorta iga goydoon raggayga ka daba tago taa raggaygii la laay iska noolaan maayo seef unta qaatayuu ku dar uu yidhi ka daba tag haddaa rabto haddaa rabto inaad ka daba tagto ka daba tag ha ka dabageey bal fiiri waa cajaa'ibka yahuuddu madaxadeygooda fiiri waa noolyahay iska islaami maa naarta ha ka badbaado seeftana ka badbaadi ilaahayna ma hoojiyo waa wax ilahay hoojinayo laakiin markuu dilo carruurtiisa ma dilo carruurtii waa iska sii day wiilashi waana islaamin wiilashi waa u islaamin marka waa sidaas sidaasoo kale gabar ayaa iyaduna qolo kala badbaadiday oo nin kala badbaadiday oo ti rasuulka alla ana kan isii waa siiyey waa sii dayey qof muslima hadduu qofka badbaadiyo khalaas wey waa in la sii daaya hadduu abaal kugu lahaana iska badbaado muslimiintu abaal dhac ma yaqaaniin marka westuhiba waa saas westuhiba waa laga dalbaday nabiga bacdun gobol ka mid a fata faturukiu qaybtaas waa laga tegay oo nabigu ma layn wa aslamu waana islaameen marka waana marka laga zubayr marka laga reebay intii kala islaamtay intii kale ayaa islaamtay wa qutilat waa la dilay imra'atun islaam oo min islaam dumarka ka mid a dumarkii hal islaam ah laga dilay oo maxay samayda ayada qisaas nin muslima dishay habar yahuudiyada inta dagaalantay nin muslima dishay wa qutilat waa la dilay imra'atun islaana la dilay islaamtoo min islaam dumarkooda ka mid a liannaha islaamtaasu kaanad waxay ahayd qad daraxad mid soo tuurtay arraxaa dhagaxshiid dhagaxweyn a inta qaadatay ay waxay ku soo tuurtay calaa khallaad ibnu suwayd saxaabiga la dhihi jiray fa qatalat waa dishay marka iyadana waa loo dilay welidaas haddana nabigu waa diiday dumarka in la dilo laakiin midda dagaalantaa kuma jirto dumarka iyo carruurta nabigu waa diiday in la dilo waa xaaraan dumarka gaalada ah in la dilo iyo carruurta gaaladu dhaleen laakiin waa goorma waa markaysan gabadhaan askariyad ahayn laakiin gabadh askariyada ciidankii gaalada ku jirta waa dee la dila haddaad tirahdo anugu dili ma dumar iska kaa disho ma taas maogta diin maahan iyo dadnimo midna hadda waa tahanta waa la dilay soo ma jeedo marka waxa weyn dumarka lama dili karo caruurtana lama dili karo waa goorma waa qofaan dagaalamayn qofaan dagaalamayn wey ti tii dagaalama waa la dila bis hubkiiya marka la aruuriyey maalkii fiiri waxaa hanti meeshaas looga helay xuquuqulinsaanka lagu xadgudbay falastiin ha loo naxariistadaada bal fiiriba waa jumica waxaa la soo aruuriyey asilaaxu hubkii asilaaxu hubkiiyaa la aruuriyey iyo wal amwaalu maalyaalkii fa kaanad waxay noqotay alfan wa khamsa mia sayfin kun iyo shan boqol oo seefood kun iyo shan boqol oo seefood wa alaaa miati dircin saddex boqol oo dirac bireed wa alfay rumxin laba kun oo waran labada kun oo waran yaa islama taqaana lixdaas boqol oo ninoo la diri fiiri yahuuddu weligood hubka waa dhalaaya hubkay qiimeeya waa toddoba boqoloo nin ugu badnaan kun iyo shan boqoloo seefooda u taa wuxuu rabaa seefta suu muslim ula dhacay markay ka dhamaato inuu seef kale qaato laba kun oo warana u taal waa toddoba boqoloo nin kawa nimankaas maxaa yeelay meeshaan hubka waa laisku cadiidiyaa waa laisku addoon waxa laisku cadiidiya adduunka maanta soo hub maaha hubka waa laisku cadiidiya waa laisku addoonsadaa marka hubkaasay haysteen wa khamsa miati tursin shan boqol oo gaashaan iyo wa jaxafatin shan boqol oo gaashaan maqaar ka samaysan jaxafada waa gaashaanka maqaarka ka samaysan wey wa khamsa miati tursin wa jaxafa iyo shan boqol oo gaashaan iska dhig waa gaashaanka maqaarka ka samaysan lalahay jaxafada wa ahaafan iyo macuun macuun iyo saamaantii guriga alaabtii guriga wey iyo wa ahaafan alaab kaiiran fara badan iyo waaniyatan alaab waa isku mid alaabta guriga wey ahaaska iyo wa jimaalan geel iyo wa shiyahan ari geel iyo ariya laga hela fa khumisa khumuskiyaa laga baxshay kullu daalika intaasoo dhan maca nakli geetimireedyaalka iyo beerihii ayadoo la jiraan iyo wasabii maxaabiistii oo caruurtii iyo dumarkii khumuskiyaa laga qaaday shanca loo dhigay meel ka mida xaggaa la dhigay haniimo wey fa khumisa khumuskiyaa laga qaaday kullu daalika intaasoo dhan maca nakli geetimireedyaalka iyadoo la jiraan iyo wasabii maxaabiistii faucdiya sidaana loo qaybiyey marka faucdiya waxaa la siiyey liraajili ninkii lugta ku dagaalamayey oo infentariga ahaa sahmun hal nasiib welilfarisi ninkii gaandhariga ahayo faraska ku dagaalamayana alaaatu ashumin saddex nasiibaa la siiyey sahmun hal nasiib linafsihi usugnaaday wa sahmaani laba nasiibna lifarasihi faraskiisi usugnaaday saasaa loo qaybina maxaa nin tignika ku dagaalama iyo nin infentarigu isku waxtar ma ah isku waxtar laakiin ogow tignikada uu ku dagaalama asaga iskale asagaa soo gatay looma soo dhiibin ta la soo gaday ninkan faraska uu ku dagaalama iyo seefta iyo waxa dhan asagaa gatay faraska asagaa biila idan marka waa markii qinimo la qayba waa dheeraad uu leey xayla faraskan biilu raba soo ma jeedin ma ahana haddii inta waxa weyn qori lagu dhiibay oo faras lagu dhiibay waxba gooniya ku heli meed xayla xaad leeda waxba ma lihid adiga marka noocaas ahaa wa ursilat waa la diray asabaaya maxaabiistii ilaa nadi maxaabiistii fiiri xikmadda maxaabiistii maadaama raggoodii la laayey xoogaa cuqdadan ka haraynin marka haddii xataa la addoonsado dhib badan inuu ka yimaadaa dhacdo kulligood hal mara la iska gado waa la iska fogey najdia loo safriye halkaas iyo najda inta la geeyaa lagu soo xaraasho hub iyo fardaa lagala soo baxo najda inta la geeyey a hub iyo farda lagala soo baxo taariikhda yahuudi waa kuu haydaa halkaas in lagu xaraashay dumarkoodii carruurtoodii aad leedahay carruurta iyo dumar dee xuquuq iyo ku xadgudbeen ay xuquuq aarsana ninkaan waa gaal yahuudiya ma garatay taariikhda u qoran adigu haddaad diin leedahay waa inaad iska dhexda iyo dadnimo haddii kale booyin u waaye waxaa kalood ku hadashaa wa ursilad waa la diray asabayaa maxaabiistii ilaa najdina loo diray fabti fabtiica waxaa lagu soo gaday bihaa maxaabiistii asilaaxu hub ayaa lagala soo baxay wastafa nebiyu nabigu waa doortay sala allahu calayh wasalam minhaa maxaabiista wuxuu ka doortay gabadhan la yidhahda rayxaana binti zayd ibni camar ibnu khunafata gabadhaasuu nabigu ka doortay rayxaana binta zayd ibni camar ibni khunafata fa yuqaalu waxaa la yidhahdaa inahu tasaraa biha waa addoonsado addoonnimuu u haysan jiray wa yuqaalu waxaa kaloo la yidhaha actaqaa waa xoreeyey wa tasawaja waa guursadeen waa qowl kale fa tuufiyat waxaa la oofsaday bacda xajat alwadaac nabiga geeridiisii ka hor xajatu wadac markuu ka soo laabtay ayay dhimatay walamaa tama markuu dhammaystirmay amru qurayda bani qurayda arrinkoodii markuu dhammaystirmay ujiibad waa la ajibay dacwatu sacd ibni mucaad sacd ibnu mucaad baryadiisii anagii soo marnay ilaahii weynaayo hadday hartay dagaal dambe qurayshu soo qaadaydo ilaahu ibaaqi yeel haddaysan harin wax dambeoo duulaanaho qurayshu soo qaadayduu dhammaaday duulaankoodii allow dhaawacan geerideedii ka dhig ilaahuw nafta hayga qaadin adoon iigu raaxayn oon indhahaygu ku farxin reer bani qurayda waxa ku dhaca isagayaaba xugmiyeyba isagaaba xugmiyey ilahay waa ugu raaxeeyey baryadiisi waa la aqbalay wa kaana wuxuu ku sugnaa sacd ibnu mucaad fii khaymatin teendho teendhadaasoo fi lmasjidi nabawiyi masaajidka nabiga ku dhex taalla qiimaha iyo qadarinta uu ka dhex lahaa nabiga agtiisa sal allahu alay slm iyo saxaabada masaajidka dhexbartankiisa anagu teendho uga dhis si uu markuu salaada tukado mar walba usoo boqdo mar walba usoo fiiriyo islaamku waa qadariya qofka waxtarka ah qof qofka waxtarka wuu qadariyaa wa kaana sacd wuxuu ku sugnaa fii khaymatin teendho fi lmasjidi nabawiyi masaajidka nabiga ku dhex taalla liyacuudahu nabiyu si nabigu usoo booqdo sala allahu calayh wasalam min qariibin meel dhow uga soo booqdo fa mara calayhi shahrun hal bil ayaa soo martay faintaqada waxaa qarxay jurxuu dhaawiciisiya qarxay wanfajara waa dilaacay min labati rubadu ka dilaaca halkaasuba ka dilaacay rubadda ah halkaas dhuunta ah oo xabadka agtiisaa meeshaasuu ka dilaacay halkaasuu ka dilaacay fa saala damu dhiiggiiyaa qulqulay dhiiggii alqaziiru faraha badnaa xataa tuufiya ilaa la oofsaday liajli dhiiggaas daraaddiis amase liajli dhaawaca dartiis waaba dhiig baxayba waxamarad waxaa qaaday janaasatahu janaasadiisii almalaaikatu malaa maca almuslimiin muslimiinta la jirkooda muslimiintu janaasadii markay qaadayan malaa'iga la qaaday xadiiska wuxuu ku sugan yahay sunan tirmidi sunan tirmidi ayuu ku sugan yahay malaa'igu inay janaasadiisi wax ka qaaday wahtaza waxaa gilgishay limowtii geeridiisa waxaa la gilgishay carshu raxmaan allaha raxmaanka carshigiisa bukhaari muslim taasuna ku taalla in carshiga alla gilgishay markuu dhintay taasna waxay kutusayda qiimaha uu ilahay agtiisa ka joogay nabadoonna wey ninkaas waa nabadoon soo ma jeedid wamadaa waa tegey marka waxaa la rabaa qofka waxa uu awood leeyahay inuu ilaah ugu gargaaro awood dadku isku tabar maa qofaa laba qof wax ka dhaabici kara wanaag u sheegi kara qofaa boqol qof saamay kara qofaa kun saamay kara qofaa qabiil dhamu ka dambeeya waxaa la rabaa waxa ilaahay ku karsiiyey waa nimco alle ku weydii doono waa lagu weydii doonaa inaad ilaah ugu gargaarta lagaa rabaa maalinkaas meesha aad adigu joogto ilahay inaad ugu gargaarto taasaa la rabaa taasaa la rabaa wamadaa waxaa tegey calaa abi lubaaba abi lubaaba dushiisa waxaa ku tegey situ layaalin li habeen li habeen uu tiirkii ku xihan yahay ta'tiihi xaalay u imaanayda imraatu xaaskiisa oo fataxulluhu ay u furaydo lisalaati salaad salaada marka la gaar xaaskiisa imaam masaajidkay soo gelay xarigii ka fure tukay leedo markuu salaada ka baxo inta imaam isku xira markuu salaada ka baxo uma yacuudu waa soo laabanaa fa yarbidu waa xiraa nafsahu nafsadiisa biljidci geedtimireedka jiridiisa oo tiirka masaajidka ah geedtimireedka jiridiisa ku xidha jidcigu waa geedtimireedka jiridiisa ama salkiisa uma nazalad waxaa soo degtay tawbatu tawbadiisa ilahay inuu ka toobad aqbalay aa soo degtay ilahay inuu ka toobad aqbalay aa soo degtay fii beyti ummi salama ummu salame gurigeeda iyadoo nabigu joogo ayay soo degtay radia allahu canhaa fa basharathu waxaa u bishaarayday fa basharat waa u bishaarayday hu abulubaaba bihaa toobaday ugu bishaarayday toobadiiay ugu bishaarayday ilahay inuu ka toobad aqbalay fa basharat ummu salama u bishaarayday hu abulubaaba bihaa toobadda fa taana naasu dadkii waa kiceen hal maray yaaceen liyuliquuhu si ay u furaan markay toobadii maqleen ay dadkii ku yaaceen abulubaaba si ay xariga uga furaan liyuliquuhu si ay u furaan fa abaa waa diiday wuxuu idhi rasuulka gacantiisa cid aan ahayn uga furi mayo halkaasaan ku xidhnaana fa abaa waa diiday fa abaa waa diiday xataa yudliqahu ilaa uu furo rasuululahi rasuulkii alle sala allahu calay wasalam fa facala rasuulku waa yeelay xiina waqtigii mar rabbii uu soo maray lisalaati subxi uu soo maray salaadii subax markuu nabigu soo maray uu soo aaday uu ka furay waqad qaama almuslimuuna muslimiintu waxay u istaageen sadarkaanu darsiga dambuu nooga mid noqon doonaa waqad qaama way istaageen almuslimuuna muslimiintu bacda gaswati bani qurayda reer bani qurayda dullaankoodii ka gadaal waxay u istaageen biciddati acmaalin dhowr shaqo caskariyatin ee ciidan dhowr shaqo oo ciidan ayay u istaageen ahamuhaa waxa u muhiimsanaa maa yati waxaa soo socda sadarkan waxanaha wuxuu ka hadla waxa ka dambeeya banu qurayda wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina moxamed